jenaraal major lanjele oo ah taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magacooda lasoo gaabiyo africom ayaa warbixin uu u gudbiyey guddiga adeega ciidamada ee aqalka wakiilada ee dalka maraykanka ku sheegay in duulaanka ay ka wadaan geeska afrika aanu haba yaraatee wax isbedel ah ku keenin awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maalima maalinta ka dambaysa sii kobciysa mas-uulkan ameerikaanka ah ayaa waxa uu shaaca ka qaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marba mar ka dambeysa ku tillaabsanayso horumaro waaweyn ayna isku fidinayso dhul hor leh islamarkaana ay sufuufteeda buuxinayaan dhalinyaro fara badan oo jihadoon ah major lanjele ayaa waxa uu muujiyey walaaca xoogan ee uu maraykanku ka qabo awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo uu ku sifeeyey inay ka mid tahay xarakaadka ugu khatarta badan adduunka waxaa lagu yeero beesha caalamkana ay ku tiir iyo tacbeelaan loodinta mujaahidiinta